أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada duhurnimadan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah howlgal qorshaysan oo lagu dilay mas-uul ka tirsanaa kooxda riddada oo ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya kataayib al akhbaariya oo baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerarkii cagta lagu mariyey xaryihii murtadiinta ee deegaanka goofgadud buure ee wilaayada baay kulan u dhexeeyey maamulka wilaayada jubbada hoose iyo beesha sado oo ka mid ah beelaha dega wilaayada oo ku soo gabagaboobay deegaan hoostaga magaalada kismaayo wasiir hore oo ka tirsan murtadiinta oo qiray in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tahay cidda keliya ee u diyaarsan ka hortegidda in dowladda xabashada etoobiya ay qaadato badda soomaaliya maamulka islaamiga degmada booqable ee wilaayada hiiraan oo dowladdiini ah u soo gabagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas maamul goboleedka ashaadala dirirka ah ee isku magacaabay somalilan oo ciidamo tababar ah u diray dalka etoobiya والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaasaad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka duhurnimo oo kooban haatanna iyagoo fidsan howlgal qorshaysan oo lagu dilay mas-uul ka tirsanaa kooxda riddada oo ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada dharkiiney ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay murtad shiikhay shariif oo ka mid ah gorsoorayaasha maxkamadda riddada ee gobolka banaadir murtadkan ay mujaahidiinta ku dileen magaalada muqdisho ayaa dhibaato xoogan ku hayay shacabka muslimka ah ee ku dhaqan magaalada caasimadda ah dhanka jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay kamin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalaya agaarka deegaanka yuntooy oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya waxaana jira khasaare kala duwan oo murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkaas dhabagalka ah isla jubbada hoose waxay ciidamada mujaahidiinta shalay weerar ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee deegaanka qaamqaam oo isaguna ah deegaan hoostaga magaalada kismaayo waxaana halkaas ka dhacay dagaal laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan kataayib al akhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerarkii cagta lagu mariyey xaryihii murtadiinta ee deegaanka goofgadud buure ee wilaayada baay warbixin ku saabsan filimkaasi waxaa inoo soo diyaariyey walaalkan xasan cabdiraxmaan abu xasaan
للأباطيل وفرقا ساقها الآيات صدقا ناجعاتي في نجاتي جوسقي فيه حياتي رافعا راسي muuqaalkan oo la daawan kara muddo shan daqiiqo iyo sakiin ah oo uu baahiyey kataayib al ikhbaariya waxa uu soo bandhigayaa weerarkii barakeysnaa ee mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigyadii murtadiinta ee deegaanka goofguduud buurey ee dhacduleedka magaalada baydhabo weerarkan oo dhacay salaadii subax kadib ayaa ku bilaabanaya garneelada garbaha laga tuuro wuxuuna markii dambe isu bedelayaa dagaal xoogan kaasoo markii dambe sababay allah fadligii in maleeshiyaadka murtadiinta ay ka firxadaan goobta dagaalka iyagoona u cararay dhanka hawdka waxayna mujaahidiinta si buuxda ula wareegayaan gacan ku-haynta deegaanka in hawdka ay ku cararaan ama halbowlaha la jaro waa labada waddo ee keliya ee murtadiinta u bannaanaa subaxaas kadib markii rasaasta mujaahidiinta ay ku hoobatay sagaal iyo labaatankii bishii dulxija sanadkii aynu sugoontinaya kun afar boqol afartan iyo shantii intii ku halaagsantay gacanta mujaahidiinta marka laga tago kuwii soo haray ayaa cagtooda maalay una firxaday dhulka miyiga balse waxay mar kale ku dhaceen kamiin mujaahidiinta ay usii diyaariyeen kaasoo ay ku halaagsameen in badan oo ka mid ahaa saraakiishii iyo maleeshiyaadkii firxadka ahaa طيقي نفسي الموت طيقي
ku dhowaad shan iyo labaatan murtad oo ay ku jiraan laba sargaal ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalkaasi waxaana saraakiisha ku halaagsantay ka mid ahaa sargaal lagu magacaabi jiray isaaq kuusow iyo sargaal kale oo lagu magacaabi jiray aadan muxyidiin oo ka mid ahaa saraakiishii murtadiinta qaybaha dambe ee filimka waxaa ka soo muuqanaya maxbuus murtad ah oo ka mid ahaa maxaabiistii ay mujaahidiinta nolosha ku qabteen kaas oo ka sheekeynaya wixii subaxaasi qabsaday dagaalana goobsaday arad walna waa goobsaday walma ku argana i jiifnay jiifdhiniga oo baydhuhajay maraajajeen roornay إنني جيش محمد ugu dambeyn waxaa filimka ka soo muuqanaya saraakiisha mujaahidiinta oo kelimad u jeedinaya bulshada muslimiinta ee deegaanka goofguduud buurey walaalkiikumna ku badbaado sharaftan ka jarti nololeena ka jarti dhiigeena ku shal badbaado xaggaana ka shalgaadadaan waa diinka ilaahay subxaana wa tacaala nabillaahi moxamed alayhi salaatu wasalaam waa leeni wacanihkum beynahu bimaa anzala allah ilaahay walaakiin dejiya qur'aanka ee dadka ku hukum walaakiikum hukumkeenta ka shalgaadadaana garta kama hob lisga laka shalbahow haddii aad hakoomoganye haddii laka qaadadaas haddii aad waduumayaaso laka horheebo waa diinka ilaahay subxaana wa tacaala askari etoobiyaanka dhammi kun kilomitarka kooy aaliis intu walma dhibaato marka geysan untun dhuulmanyaal hilibkiyo leymey ini ilaahay saacideenu burburi dimuqraadiyadamaayaa saliimiga hilib adduunyadan mana umutuno saliimi linwadiro la wada gaaraysi waxyaalayo faleentaasu marka waani marka insha allahu tacaala marka onoo nool hayaatinii jarta ilaahay subxana wataala adduunyada nuroosi nurooji waana muslimiinan iimaanna sheegadaan ilaahay subxana wataala meeli quraanshay ka sheegi falaa takhaafuuhum wakhaafuuna in kuntum mu'miniin
goofguduud markii lagu galay boodka jabiyeene bakhtigooda waa tii la waray xerada buurkeeda birmadkoodii waa tii la jaray oo la baacsadaye waa kaa waraabihii barqaday dhidirkii baahnaaye niman yahow waxaad beegsateen burcad iyo tuugo bakhtigooda waa tii la waray xerada boodkeeda kula u dhexeeyey maamulka wilaayada jubbada hoose iyo beesha sado oo ka mid ah beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay deegaan hoostaga magaalada kismaayo bashiir muxidiin ayaa inoo faahfaahinayaa marka waxaan leeyahay waliyaho wanaagsani war baan ku gudbaynayaye shacabkeenni wuu wiiqmay iyo waraansadeenni waddankiiyo col baa naga qabsaday wahaan colaadeede soo celi wanaaggii dhabtaha walibatahaye
wafdigii uu hogaaminaya sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose intii ay ku sugnaayeen deegaanada dhacaduleedka magaalada kismaayo ee dhulka wayaanta waxa ay kulan gaara la yeesheen beesha side ee degta deegaanadaasi kulankan oo ahaa mid aad u ballaaran waxaa looga hadlayey qodobo dhaxalgal ah sida xoojinta kaalinta beesha side ee ku leedahay jihaadka ka socda bariga afrika dardargelinta dacwada ilaalinta dhirta iyo iska dhicinta cadowga allaah ugu horeen waxaa kulanka kadib andrus la hadlay suldaan cabdiweli xasan madoobe yarow suldaanka beesha side ee jubbada hoose isaga oo faahfaahin ka bixiyey wixii lagu ballamay haddaan nahay odayaasha dhaqanka ee beesha sade gaar ahaan suldaanka beesha sade waxaan la qaadanay maxaan ku idhahdaa walaayada jubbada hoose afarta qodob ee soo jeedisay waan la qaadanay waana soo dhoweyneynaa gaar ahaan haddaan ahay suldaanka beesha sade afartaas qodobba si duuduub aan u qaadanaynaa odayaasha dhaqanka eega hooseeya gaar ahaan dadka maxaan ku irahdaa aniga maanta aan suldaan ku ahay waxaan u dirayaa baaq in la qaato qodobadaas si toosa loo qaato lala shaqeeyo wilaayada oo loo istaago jihaad fii sabiilillaah oo loo istaaga in maxaan ku irahdaa deegaanadooda ay ka cistaan in aan dhir laga jarin loo istaaga in maxaan ku irahdaa dacwadii la faafiyo in maxaan ku irahdaa lala dagaalamo cid allaala ciddii dhir jarayso arrintaasna waan soo jeedinaynaa firfircoonida ah in maxaan ku irahdaa beel walbo ay ugu tagto deegaankii iyada ay joogtay ay kula kulanto ay wacyigeliso ay maxaan ku irahdaa u sheegto diintaan maxaan ku irahdaa inaan laga xigin oo jihaadkii aan laga xigin oo dacwadii aan laga xigin waxa hadda wilaayada ee nagala hadashay waa wax annaga iyo wilaayada aan wada leennahay wax naga dhexeeya weeyaan ugu dambeyn waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka iyo nabadoonnada beesha side iyagoona aad u soo dhoweeyey kulanka ay la yeesheen maamulka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose balanna ku qaaday dhaqangelinta wixii lagu heshiiyey marka koowaad jihaadkii iyo kitaabka ilahi waa garab taagannahay annagu haddaan nahay beesha sida xagganaga diinta loogama soo dhacaya waan garab taagannahay allaahu akbar sidaa is leeyahay soomaali waa istaqaanaa qolo walba ma ogtahay oo degan kismaayo iyo ma ogtahay jubbada hoose waa lays yaqaanaa annagoo dhirta markii dhuxusha la goon jira dadka dhuxur goyska yar baan ahayn haddana waxaad mooddaa deegaanadii aan deganeen inay ugu roon yihiin dhulka dhistana waan celinaynaa waana garab taagannaa in la celiyana waan soo dhowaynaynaa waxaan leenna waalle ilaahay baa mas-uul nooga kaa dhigi ilaahay baa deegaanka mas-uul kaaga dhigi ilaahay baa dadka mas-uul kaaga dhigi waa kugu garab taagannahay gacanta ku qaba badeecada meeshay degta magaalay ka dhigtaa magaaladii loogu talagalin waa ka guurtaa ayadna gacanta ku qaba waa kugu garab taagannahay towxiidka allaan garab taagannahay tala iyo tabar baan ku garab taagannahay kulankan waxa uu ku biirayaa kulamo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanada dhacaduleedka magaalada kismaayo kaasoo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ay la qaadanayeen hoggaanka odayaasha dhaqanka qabaa'ilka dega deegaanadaasi wasiir hore oo ka tirsan murtadiinta oo garayna xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tahay cidda keliya ee u diyaarsan ka hortegidda in dowladda xabashada etoobiya qaadato badda soomaaliya murtad cabdisiciid muuse cali oo ah wasiir hore oo ka tirsanaa kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in cidda keliya ee nasaarada xabashada ka hor istaagi karta damacooda ku aadan boobka badda soomaaliya ay tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ninkan ayaa hore u soo noqday wasiirkii arrimaha dibadda xilligii murtad farmaajo ahaana la taliyihii waxaa loogu yeero amniga qaranka iyo agaasimihii madaxtooyada kooxda riddada soomaaliya mar uu waraysi siinayay warbaahinta ayuu ka hadlay damaca hawshada ay bilooyinkii lasoo dhaafay ku doonaysay badda soomaaliya waxa uu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tahay cidda keliya ee ka hor istaagi karta nasaarada xabashada damacaasi waxaan dhiiro gelinayaa in xukuumadda hadda joogta aysan iska celin karin mayalagnim- mayal adagnimada ee ka socota addis ninka hadda ra-iisul wasaaraha wuxuu ka tirsan yahay eh, koox diineed xag jir ah falsafadiisa waxay ka imaanaysaa tii asagaana sheegay maaha waxaan waxaan eh, alifayno juulaay wuxuu sheegtay gii inuu sidii wuxuu koodgareeyey raas caluula uu sameeyey dowladda waxay ku abaalmarisay inay heshiis la saxiixato difaac Waay.
december sanadkii hore fikir qof iska hadla ma jiro qofkaani wuxuu soo xigtay taariikhda soomaaliya qof khatar ku ahaa Raas Calu- genaraal raas caluula genaraal raas caluula markuu dhahayo badda inaan tagno waayo soomaaliya oo red siiga tagno waxa weeyaan hujuumkaas wuxuu ahaa waa mid laga dhabeeyey madaxweynaha soomaaliya waxay ahayd markaas inuu press conference qabto oo asaguna axmed gurey oo aksum tegay uu soo adeegsado oo soo xigto laakiin wax yar kabacdi sidii ciyaal ciyaal camal waxay u tageen maxaa la dhahaa Addis Ababa ay tageen wasiirkooda difaaca wasiirka difaaca waxay heshiisay la soo saxiixdeen qofku markuu mayal adag yahay ma yaqaano xishood xishood waa inaad iska dhicin kartaa haddaadan iska dhicin karin rag iska dhicin karaa jira u banneen waa intaa marka, marka waxaa ka wadaa marka shabaab baa iska dhici karaya dowladda federaalka ha u banayso iyadu iskama dhici kartee hadda maxaa maxaa maxaa kaloo haysaa macnaha haddaadan eh, qarannimada difaaci karin dalka eh, fiiri arrintaani waxay xoog xoojinaysaa dhiiri gelinaysaa sababtoo ah al-shabaab doodeedaaba ah intaas al-shabaab doodeeda waxa waaye waddankan waxaa haysta wadamada deriska iyo niman eh, calooshooda u shaqaystayaala taariikhdu markay ahayd kowda bisha koowaad labada kun afar iyo labaatan ayuu murtad muuse biixi u saxiixay abiy axmed in etoobiya la siiyo qayb ka mid ah badda soomaaliya waxaana heshiiskaas ka dhiidhiyey shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga iyo hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab maamulka islaamiga ah ee degmada buuqable ee wilaayada hiiraan ayaa dowladihii ah usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas warkaasi waxaa inoo sii ambaqaadaya walaalkan cabdiqani maxamed ah dowlada oo socotay muddo bil ah ayaa waxa uu maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qableha usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaanka wabxo ee hoostaga degmadaasi dowlada oo loogu magacdaray saxaabiga weyn ee muscab ibnu cumeyr shicaarkeeduna ahaa ajiibu daaciy allah ayaa intii ay socotay waxay reer wabxo oo isugu jira rag haween iyo ardayda madaarista ku qaateen duruus kala duwan oo si weyn kaga faa'iidaysteen munaasabadii gebagabada waxaa kalimaad ka jeediyey sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan iyo naqiibka beesha gaaljecel ee hiiraan nabadoon cabdiraxmaan cumar bakool iyagoona dadkii dowladda ka qayb qaatay kula dardaarmay inay sii faafiyaan cilmiga ay barteen dadka culummada ayaa booskii nabiga taagan aduu culummo waxaad ku tahay inta lagu baraa culummo ku tahay culummadu may siman yihiin kulli isku aqoon miya isku aqoon maaha halkaa kitaabaa lagu baray ee lagu sheegay ayaa culummo ku tahay waxaa waajib kugu ah inaad dadka gaarsiiso inaad adigu dhaqan geliso kitaabka muraajaca ku samayso dib ugu laabato si fiican u sugto aad saxato kadib dadka kale dadka dowladda marka loo xiray wiladan wabxo waxaa weeyaan muddo dheeray dowladdu socotay maanta xafladeeran u fadhinaa waxaan idin leenahay dadkii dowladda qaatayow waajib baa idin saaran mas-uuliyad baa idin saaran amaarad qaadeen beri ilahi hortiisa subxana wataala waa lagu weydiinaya waqtigaas abaa lagu baray kitaab noocaasaa lagu baray waxaasaa lagu sheegay haye waa dayacday waa lagu weydiinayaa beri marka inaad dhaqan gelisaan oo kutubihii aad qaadateen iyo dowladda qaadateen dad baa u baahan xaafadaha looga baahan yahay baahi diineed baa jirta bahiyada waxay ku daboolmaysaa nin walba wixii uu waxa weye uu garanaya dadkiin uu gaadsiiyo waxaa kaloo ka rabnaa qaybta ree wadxa guudii waktigaa laydinku bixiyey dowladaa idinku bixisay wakti ilaahay kitaabkiisaa laydin baray bil baa wax laydin baraayey waxaad barateen dib ha ugu noqonina dadkiinnana gaarsiiyo waxbarasadan in wax lagu bara waxaa ka muhiimsan in adiga wax isbarto oo fadhiga si istaagto waxaa laga rabaa marka dadka ree wadxa ama deegaanka wadxa hadda aan joogno inay hawshaas u istaagaan ay ka qayb qaataan hadday yihiin culummo hadday yihiin dhaqankii hadday yihiin dhallinyaradii hadday yihiin gabdhihii insha allahu tacaala hawshaas ilaahay dartiisa looga qayb qaato ugu dambeyn qaar ka mid ah bulshada deegaanka wabxo oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa sheegay in wax badan ay dowlada ka faa'iideen anigoo ka mid ah odayaasha deegaanka wadxo maalmaha masada og tihiin waxaa noo socda halkan muddo dhan bil dooro oo lagu qaadanayo rag iyo haween jamcan lagu qaadanayo faa'iid weyn ayaan ka gaaray arrintaas iyada ah ee deegaanka reer wadxo waa ka faa'iideen sida ragga iyo odayaasha dhallinyarada inta waxgaradkood waa ka faa'iiday walaayada islaamka degmada buqa qable ayaana soo geesaysay jihdu ku bixisay ilaahay subxaana wa tacaala saamakaa soo qaadeen ajri xasanaad allaha ka siiyo dooro oo aad iyo aad u wanaagsan oo muddo bil socotay waxaan leeyahay meeshaan waxaa lagu qaatay duruusyo kala nooc ah oo kala bedelan waxaan leeyahay walaayada aad iyo aadaan u bogaadinaa in oo maalin walba oo lagu soo celeliyo duruuso kala duwan duruusyada qaadanay aad iyo aadaan ugu faa'iidnay dadka hadda oo naga dambeeyana waxaan aan inaan geysin doono aan bari doono dowladan uu maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qableh u qabtay bulshada deegaanka wabxo ayaa qayb ka noqonaysa horumarada waxbarasho ee ka soconaya magaalada buqa qableh ee xarunta wilaayada hiiraan iyadoona magaalada ay ka furan yihiin madaaris iyo macaahid dhowr ah oo ay wax ka bartaan boqolaal arday ah maamul goboleedka ashwadola dirirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa ciidan tababar ah u diray dalka etoobiya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abushayba wararka naga soo gaaraya deegaanada dhaca maamulka ashaara dirirka isku magacaabay somalilan ayaa sheegaya in maamulkaasi gudaha dalka etoobiya uu geliyey boqolaal maleeshiyaad ah maamulka riddada somalilan ayaa war qoraal ah oo si kooban loogu baahiyey barta facebook ee telefishinka afka maamulkaasi ku hadla lagu sheegay in taliyaha guud ee maleeshiyaadkaasi ninka lagu magacaabo nuux ismaaciil taani uu shalay amba bixiyey maleeshiyaad lasoo tababarayo oo ku sii jeeda dalka etoobiya murtataani ayaa maleeshiyaadkan ka sugootiyey magaalada xadbeenaadka ku taalla ee wajaale muuqaal kooban oo baraha bulshada lasoo dhigay ayaa lagu arkayey gawaari basas ah oo maleeshiyaadku saaran yihiin kuwaasoo u muuqday inay ku sii jeedeen etoobiya in maleeshiyaad murtadiin ah gudaha etoobiya loogu soo tababaro waxaa lagu yaqiinay nidaamyada daaquudka ah ee soo maray soomaaliya ilaa midka xasan gurgurte oo isagoo xataa etoobiya ay u soo tababartay maleeshiyaad murtadiin ah inkastoo aan meel lagu sheegin maleeshiyaadkaasi kadib markii dagaallo ay la galeen mujaahidiinta oo qaarkood la xasuuqay halka kuwa kalena ay kala firxadeen mahadsaned abushayba warkii duhurnimo ee maantana dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh